magaalada burco ayaa lagu qabtay munaasabada ay ku qalinjibinayeen arday dhammaystay shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxay maxadka al fatxi munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka maxadka culimaa uddiin macalimiin iyo waalidiin sheekh shuceeb cabdulaahi haaruun maamulaha maxadka al fatxi ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay waa dafcaddii labaad ee mashruucaas samaysata muddo laba sano ah labada kun iyo labaiyo labaatankii bishii sagaalaad tobankeedii bay ardaydaas barnaamijka bilaabeen sanadkii hore bishii shanaadna way dhameeyeen ilaahi mahadii ardaydaasu waxay dhigteen afar barnaamij oo fanniga fiqiga way dhigteen oo waaweyn waxay kala dhigteen afar kitaab oo fanniga fiqiga waxay kale oo dhigteen saddex kitaab oo hordhac ahaa oo akhlaaqiyaadka iyo taskiida ka hadlaayay oo ardayda markay xalaqaadka bilaabaya aan ugu bilowno waxay kala dhigteen oo la socday ardayda dhinac socday saddex kitaab oo safti ah oo ku saabsan luqada lagu xoojinayo waxay kala dhigteen saddex kitaab ayaguna xadiida socda khamiisa ay dhigan jireen marka laisu geeyo waday toddobiyo toban kitaab bay ardaydaas dhameyn maanta laakiin shahaada waxay ku qaadanayaan afar naxwo ay afar fiqiya ayay ku qaadanayaan shahaadada calaamacadku uu gartay oo uu siinaya haddii ilaahay ka dhigo shahaado dibloom ah oo fiqiga iyo luuqada ah mashruucan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada waxbarasho ee macadku uu gacanta ku hayo xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo dardaaran u jeediyey ardayda qalinjibinaysa aad waxaan ugu faraxsanahay idinkoo aad u dhallinyar inaad idinkoo haddana iskuulla dhiganaya haddana aad xalaqaadkan aad ku dhigateen nuur badanna maasha allah u idinka muuqdaa ilaahay haydin sharfo wuxuunbaa ku xisaabtamaysaan caruurtiinnii ama dhallinyaradeedin laalaagayd maanta mustawaha ayay siday yihiin idinkana laydinka rabaa in iyaga wacyi gelisaan oo aad daba gashaan oo aad daba orodaan waxaynu u dacaynaynaa ardayda cilmiga dhigatay ee kuwa ku soo jira iyo culimadeenna iyo madaxdeenna iyo dalkeenna iyo dowladdiinaba culimada maroweyna waa u duceeyaan aad iyo aad bay culimadii soo bixisay ilahay waxaynu uga bareereynaa miisaanka waxsanadka loogu daro ardaydana ku anfaco ardaydana uu ka dhigo ku dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dowladooda u anfaco oona ka dhigo bulshadeenana munkarka waa kusoo badanayaa cilmiga baahiisa waa kusoo badanaysaa waxaan dhallinyarada runtii ku dhiiri gelinaya inay dacwaddana oo cilmiga intay garanayaan dadka u sheegaan oo aanay odhan culimmadii baa maqan sida iminka iska badan talooyinkii kale badnaa ee culimmadu ay soo jeediyeenna waan la qabaa waxaan kaga baxayaa inaan bogaadiyo oo u mahad celiyo waxa weeye macadulfatxi maamulkiisa oo sheekh shucayb iyo odayga maxadka sheekh mustafe iyo macalimiinta iyo ardaydan iyaguna ka faa'iidaystay ee u dhabar adaygay iyo macallimiintii duruusta u dhigaysay gaarka ahayd dhammaantood waxaan leeyahay tacab badan baa gasheen ilaahay miisaanka xasanaadkaadii ku daro waynu u ducaynaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa jala wacalaa inuu waxaas ay barteen iyaguna ku anfaco qaar bulshada ku anfacana ilaahay uu ka yeelo tabaaraka wa tacaala macallimiintii iyo asaatiidadii u soo dhigay ee ku soo hawshoogayna ilaahay iyagana ajrigooda uu weyneeyo dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo maxadka al fatxi tan iyo markii la aasaasay